dhanka kale qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa soo dhoweeyey dib u doorashada xildhibaanka degmada kamikunjo islii ay ka tirsan tahay xildhibaan yuusuf xasan cabdi iyo xubnaha ku soo baxay golaha deegaankaasi ee xaafadda islii wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nairobi ka soo dirtay xildhibaankii hore ee degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi ayaa markii afaraad kusoo baxay xildhibaanka degmada oo ay ka tirsan tahay xaafadda soomaalida islii haddaba guusha xildhibaan yuusuf xasan waxaa aada u soo dhoweeyey soomaalida ku nool islii iyagoo sidoo kalena taageeray fu-aad xuseen iyo axmed qadar dabar oo iyaguna kusoo baxay xubnaha golaha deegaanka magacayga waa jaamac aadan axmed kana mid a dhalinyarada soomaaliyada ku dhaqan xaafadda islii run ahaantii aniga waan soo dhaweynaya shaqsi ahaan markii afraad in loo doorto xildhibaanka degmada kamakunji yuusuf xasan cabdi waxaan leeyahay mudane xildhibaan hambalyo markii afraad ayaad kusoo baxaysaa waxayna taasi ka turjumaysaa waxqabadkii iyo bulsho weynta ku dhaqan xaafadda isrii gaar ahaan kamakunji oo idil sida ay u daneynayaan in aad mar walba aad dantooda aad ka shaqaynaysid waxaana ku leenahay mar walba mar saddexaad in aad kasii wadid ama kasii abaqaadid bulshada ku dhaqan kamakunji hawshii aa u heysay magacaygu waa nimco ku nool xaafadda islii waxaan mar kale u hambaleynayaa yuusuf xasan oo ku guuleystay guddoonka xaafadan kamakunji sidoo kale waxaan hambalya ayagan aan leeyahay labada dhalinyaro ee kasoo baxay xaafadda dhinaca m c ayada koleyto waxaan filayaa in wax la taaban karo ama waxqabad wanaagsan ay kusoo kordhin doonaan insha allah magacaygu waa siyaas shukri maxamed haddaanaha shacabka xaafadda ku nool aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa runtii ninkan waa nin shacabka si fiican ugu adeego hadda waxaa ka garan kartaa soo laabashihiisa uu soo laabtay oo oo markii afraad loo doorana xilka xildhibaan xaafadda horaana waxa xaafadda waxaa kasoo geli jireen niman kaloo madow ayaa kasoo geli jireen oo keyaan kale marka soomaalidii marka in hadda gursigooda ay difaacdaan oo marka afraad ay doortaan yuusuf xasan runtii waa arin weyn ay u taha oo anfacayso marka runtii waxaan leenahay xaafadda sidii horena shaqadii u hayseen shacabka xildhibaanka iyo m c ayaasha inaad si fiican ugu adeegtiin hadda maalmahan aad iyo aad xaafadda xagga nadaafadeeda hoos bay u dhacday waxaanu ka codsanayna insha allahu tacaala xildhibaanka maadaama uu soo laabtay iyo msiyayaasha xaafadda nadaafadeeda inay kor u qaadaan iyo bilicdeeda iyo sekuuridkeeda runtii saas ayaan leeyahay waana soo dhaweyna haddaan ahay shacabka ku nool xaafadda islii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa laa foos cabdulaahi waan ku faraxsannahay mar labaad m p yuusuf xasan inta ku guuleyste dhalinyarta kale m c ga waxaa ka rajeyneynaa intay wax noo qabtaan guul fiicannoaali rajeynanaa meelo badan ayaa xalay laga soo gudbiyey natiijooyinka xildhibaanada kusoo baxay degmooyinka waxaana degmada kamakuuji ay kamid ahayd goobihii xalay la shaaciyey iyadoo welina ay socoto tirinta codadka xilka madaxweynenimo ee dalka kenya intisaar saale xuseen v o a nairobi